bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla waxaa ka dhowaad ah warka hamiinima idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada oo ka barnaamijka warkaana sinkahayna weliba ku mid ahaa madaxweyne lafta garan oo daafuri barnaamijka hanaanka adeega daadejinta koonfur galbeed soomaaliya mid ku mid ee buundooyinka illa baydhabo oo reedan habeewle ka bilaabay kumid ee kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo la dooraday ra-iisul wasaare rooble oo ku hadlay doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyiya dowladda soomaaliya iyo oo sweden kula hadlay taageerowka ciidanka xoogga dalka soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo wara ku saaray shir uusan ku qiybgeli aaladda fogaan arga ee zuumka deni oo xilkii ku qaaday mas-uul eeday xukuumaddiisa kuuriyada waqooyi oo tijaabadiyay gantaal xawaarij ee sareeya iyo in ku badan labaati lama maxbuus oo ka amuuday xabsi weyn oo yokiirnaayeen hamiin fayla dhegaystayaal weliba waa hamiinimo arbaato taariikhdan markaas ka beeganta labaati sagaalka bili sagaalaad ee setembar sanadka ramada kun iyo labaatii kowda dhegaystayaal intaasaytii weliba hayno qodobada warkaananka doorkalona ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan amiin fele dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba uu sadeha furay barnaamijka hanaanka adeega daadejinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xafladda daafuurka weliba saasaata oo ku qeybgalay gudoomiyaha baarlamaanka doctor cali saciid fiqi ku-xigeenada islaamada gola dowladda odayaasha dhaqanka maamulka degmada iyo gobolka iyo weliba qeybo shalduwan ee bulshada ujeedada daafuurka mashruucan weliba haysaday bulshada reer koonfur galbeed landeersii lahaayay adeega dowliga ee sida walbarashada caafimaadka iyo weliba biyaha madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen yaa munaasabada daafuurka ku hadlay weliba nuus erey
sharafay ii tahay inaan maanta daafurkan aan goobjoog ka ahaado waxqabadkan iyo munaasabadan aadka u quruxda badan looga hadlayo intaas kadib nidaamka dowladnimada iyo systemka federaalka runtii waxaa aada uga sheekeeyey mas-uuliyiintii iga horeysay ee wasiirada iyo cid kastoo inta ka hadashay aaday uga hadleen waxaa si fiican usii faahfaahiyey wasiirka qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha tusaale fiican yay tahay soomaaliya waxay qaadatay systemkan federaalka oo muddo dheer la raadinayay isku aragtina aan laga ahayn laakiin ay ahayd xalka dowladnimada iyo adduunka naftarkiisa horumaray waxyaalaha uu ku horumaray oo dowladahaas ay ku istaageen ay ahayd nidaamka federaalka nidaamkii federaalkaa la qaatay siyaalo kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan yuu soo maray xilli xilli hebela la qaatay la leeyahay ma jirto maadaama uu systemka burburay laakiin nidaamkii ugu horeeyey iyo heshiiskii ugu horeeyey oo dowladdii laba kun iyo afartii lagu soo doortay yaa si rasmi ah loogu soo qoray dastuurka marka laakiin ka horba waa jiray oo waxaa jiray maamul goboleedyo kuwa samaysnayd kuwa inta la sameeyey caqabado la kulmay kuwa rajo ka lahaa intaba waa jireen annaga koonfur galbeed ahaan waxaan ahay markii dowladdii ay burburtay gacaankii markii intaysan dhismin iyo inta xognimada la qaadanin ka horna rajo badan ka lahaa in nidaamka federaalka dalka lagu maamulo markii dowladdii gacanka ay burburtay maxaa ahayn dadkii ugu horreeyey oo bilaabay inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan maamulna suubiyaan laba kun iyo sagaashan iyo shantii iyo sagaashan iyo afartii cid samaysatay ma jirin oon ahayn somalilan oo sheegtay inay go-day isku day fiican u ahaa maamulkii baa la sameeyey dhismihii dowladdii baa la dhammaystiray laakiin caqabada yuu la kulmay dadkii federaalka diidanaa yaa markii aan bilownayba yaa caqabad ku soo noqday waa tii ugu soo duulay oo la burburiyey maamulka asaga ahaa bisayl tiro badan iyo difaac iyo ciidanna ma jirin marka annaga markii horeyba naga go-day dowladihii la soo maray oo xornimada kadibbo intaan xornimada la qaadanina waxaa aaminsanayn dadka annaga in jiritaanka iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya ay ku dhismi karto nidaamka federaalka
weliba geeka burburin lunkusuubi buundada ila baydhabo oo burburkii daalku kureed waldayacatir ee lunkusuubina welibana geeka laka bilaabay reedandhis biliiran buundadan weliba muhiiman ataanis dararowka baawurti weliba shacabka welibana kataalle na halbowlaha magaalada dadka shacabkii weliba baawartir yar weliba lunsuube wadiyar oo markaaseyti kumeel deer eh welibana inta dhismo dareera bulshada kulama doonaan saameyn dhiniga nisdareerowka e buundadan iyo weliba dayactira lankusuubinatan iyo burburkii dowladda dhexe ee dalka welibana nagatay to daqowtii oo halisan kajartiba iniya markaas dunta baawurta wiin iyo weliba sanadahan dambe isticmaalka wadadaas ee buundada ila baydhabo la koroojiyo oo markaas lanka obsaday iniyo lagota maadaama eedan jabsanayti weliba geeka xarada avazioni ee magaalada muqdisho ka dhiiday doorashada likumid ee kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi haana soo ka tartamayaan badinsho dad xilalka haay dowladda soomaaliya iyo weliba haana horey hanqowdi kursiga koowaad weliba ka tartamayay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo weliba saciid cumar xuseen balse tanaasuli saciid cumar xuseen welibana kursigaha ka baxay cabdi xaashi cabdulaahi oo gacantaag ee lunkacoday afarti afar cod kursiga lamaad weliba ka tartamaya wasiirka dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac iyo ibraahim iidle saleybaan welibana kursigaha ka baxay saalax axmed jaamac oo helay labaati iyo sagaal cod meeli ibraahim iidle suleymaan uus helay tumi lama cod kursiga saddexaad weliba ka guuleystay codad deerow labaati iyo shan brofesor cabdi ismaaciil samatar welibana la tartamayay brofesor maxamed maxmuud cali bare oo helay labaati iyo kow cod wasiirka warfaafinta soomaaliya brofesor cismaan abuukar dube weliba ku guuleysaday kursiga afaraad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka tumi koowaad us-oona helay labaati iyo siyeed cod welibana ku guuleysaday cabdikariim maxamed xasan oo helay tum-i todob cod leyla axmed ismaaciil weliba ku guuleystay kursiga shanaad ee sanatarada kakoobo gobolada waqooyi ee dalka leyla axmed ismaaciil weliba tanaasulay maxamed maxamuud cabdi yoo markaas codod deerowya yoo markaas codgacantaaga ku guuleysatay bilaal idriis cabdulaahi oo horey an ka fadheeday kursigan weliba uuskuguulyo ku guuleysatay welibana uus helay soddon iyo todob cod meela zaynab axmed boqore oo la tartamaasiya helay siyeed cod haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya brofesor cismaan abuukar dube oo guulis doorashada kureed la hadli warbaahinta weliba uusu muujiyay shucuurtiis waxaaynu joognaa taliska afisoni xerada ciidanka cirka waxaa maanta soo gebagabooday halkan ku soo gebagabooday doorashadii aqalka sare ee somalilan oo aan ka qayb ahaa waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday senatarada koob iyo tobanka ah ee ku guulaystay tartankii maanta qaybtii hore ee lixdii hore ku soo baxay waxaan rabaa halkan marka koowaad inaan uga mahad celiyo odayaashii dhaqanka oqaashii iyo ergooyinkii doortay sida sharafta iyo karaamada iyo ixtiraamka leh ee qiimaha leh iyo doortay halkan waan uga mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinaya guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo siid oo iyaguna runtii qabtay shaqo aad iyo aad u qurux badan waxaan kaloo mahad celinaya ciidamada amniga oo amniga sugayey waxaan u mahad celinaya baxda saxaafadda waxaan u mahad celinaya goobjoogayaasha waxaan u mahad celinaya taageerayaashaydii ogeydeenee faraha badnaa ee meel kasta joogay oo ay ugu kow ka tahay bahda saxaafaddu aad iyo aad baan u salaamaya uguna mahad celinaya intaa kadib habeenno badan aanu soo jeednay sida caadada ahayd maalmo badan aanu soconaynay kambeyn adag adag runtii oo aad u adag hadda aan idinla hadlayo laba habeen iyo laba maalmood waan soo jeedi waana garan kartaan inuu siduu u adaa kaa tartanku kaasaanu ka soo baxnay halka laga yaabo sanatarada qaar iyagoo mashxarad iyo malxiis ah inay soo baxeen annagu habeenne iyo maalmay nagu qaadatay runtiina saasay dalku u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay inuu guuro dimuqraadiyad iyo doorasho ay dadka la matalaya ku kala saaraan qofka u shaqaynaya iyo ay leeyihiin shaqadaa noo qabo runtii waxaan is leeyahay waa tusaale fiican tusaale fiican baa halkan ka dhacay waa arkayseen tartamadu siday u adkaayeen
markii la fiiriya doorashada gobolada waqooyi weliba dhiman shan kursi oo markaas likuwada in maalmaha dararayo shaacayan guddiga doorashada gobolada waqooyi xilliga markaas la doorado doonaa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba uusan hambalyeeliti senatar ee aqalka sare ee doorashada markaas geedka kadhiidi xerada avasioni ee magaalada muqdisho welibana hambali indiray senatarada geedka ku guuleysadii doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ka matalay gobolada waqooyi ee somalilan oo shalci kow cabdi xaashi cabdulaahi lama saalax axmed jaamac brofesor cabdi ismaaciil samatar cismaan abuukar dube leyla axmed ismaaciil bilaal idriis cabdulaahi weliba ammaanay ergada iyo weliba guddiyada maamulka doorashada sidee xilkasnimada leh iyo howlan maamulen weliba rajeeyay in doorashada ninka dhammaata si nabadoon oo hufun welisaasaytii aray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilgeersiinta waan ee senatar la doorday xasan xuseen xaaji weliba geeka kulan la qaaday safiirka sweden ee soomaaliya ambasador ben linga kulunku weliba inta darari weliba lanku hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sweden gaar ahaan iskaashiga lamada dowladood ee ka salaysan dhinacyo shalduban wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waan eh senatar la doorday xasan xuseen xaaji weliba safiirka ambasador ben linda weliba ayuu kuwa hadleenaa arrimaha la xiriira horumarintii weliba taageerada ciidanka xoogga dalka soomaaliya saas oo kale safiirka sweden wali sheegay inuusa muuqda qorshayaal reetlandka dhisow ciidanka xoogga dalka oo markaasi wadda dowladda soomaaliya uu soo naxusi in dhinishiga ku qeyb qaado doonaan reedandhiskaasi weliba horumarada kale ee soomaaliya ku darara wasiirka gaashaandhigga xasan xuseen xaaji weliba shalay saraakiil ku tirsan dowladda turkiga kula hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee dhiniga militariga ee ku dhexeeyay dowladaha soomaaliya iyo turkiga dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac weliba usuuna geeka ugu qeybgalay shirkii labaati afaraad ee wasiirada cadaaladda iyo weliba xeeraalayaasha wadamada kabahoowi suuqa guud ee bariga iyo weliba koonfurta africa comeza oo markaas soomaaliya xubinka atowaan laga qobaday aalada fogaan ariga ee zoomka weliba ankuwarbiyey iyo eray horumarada soomaaliya ka tillaabsatay dhiniga cadaaladii weliba garsoorka sida dhisowka golaha adeega garsoorka sida qaran ee markaas la dagaalamo musuq maasuqa kabiirowka sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa ee u u-n-ka arab ligo iyo walaalamid eyo eray qoraal markuusa saaray wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac qoraalka wasiirka weliba intaas laskasii daray weli saas oo kale lawadaagana qorshaha weliba saas oo kale lawadaagnay qorshaha istiraatiijiyadda santa sane ee markaasi diyaarday muddada markaasi xafiiska roogni iyo weliba caqabadaha haysada guud ahaan bahda cadaaladda dalkaana madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni weliba uu sixil qaadis ku suubiyay guddoomiyaha ha-adda wadooyinka dowladda puntland madaxweynaha puntland markiiuse aragii dastuurka puntland qodob shaysiya tanaad markiiuse aragii baahda baahida lanqoba horumarinta hay-adda wadooyinka puntland markiiuse garowsadii shaqooyinka baaxad leh ee horyaala hay-adda wadooyinka dowladda puntland weliba uu saxeeriyey kow weliba cabduqaadir cali xirsi laku qaaday xilka guddoomiyaha hay-adda wadooyinka dowladda puntland lama waliba sigmedeer ee shaqada hay-adda sii waday guddoomiye ku-xigeenka hay-adda wadooyinka xeerkan weliba uuse dhaqan galay markii madaxweynaha saxiixi waana saxiixi guddoomiyaha hay-adda wadooyinka puntland ee geeka xeelkulu qaadi iyo maalin ka hor ka aaday wasaaradda maaliyadda puntland iniya ka jarati biyaha iyo weliba korontada meel dhegeystayaal warkaha min masiinkoa weliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo kuuriyada waqooyi weliba ka-aan dacootay inay tijaabiday gantaal xawaariji eed ansaray kaasito markaas ka dhawaaqday inuuse imid ku mid ah shantanka muhiimsan hanaanka hubka cusub ee markaas ka jara qorshisha militari ee shanta sannadood ee hadararta waa tilaabo kale oo markaas muujiyaasa hanaanka teknolojiyada hubka ee markaas sii kobcahay ee binyong xilli markaas saaranta cunuqabateen caalami ah oo adag tijaabada gantaalka shalay weliba cambaareeyay mareykankaasoo markaas kuuriyada waqooyi ka baaqay in reed markaasitian ka nagdan tijaabada gantaalkii shalay weliba cambaareeyay mareykankaas oo kuuriyada waqooyi inka baaqay in markaas reed hankanagada miiska wadahadalka magaalada suweyl warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi weliba ka tilmaantay gantaalka cusub ee xawaariji dheereeyay inuuse ay hub istaraatiiji ah oo badana macnajiiy in gantaalka leeya awood nuclear warbixinta weliba ay sheegtay in saameynta nidaamkan cusub oo markaas ah mudnaanto koowaad in markaas tijaabada xaqiijiday waxda xakameynta maraakiibta weliba xasiloonida gantaalada ee xukuumadda binyon hogaamiyaha kim jo-un iyo bili janaayo khudbad usinjeedi ka sheegay liiska hubka markaas usifadow in dalisay markaas sabsooda welibana kumid haay gantaalkan xawaariji dheere ee markaas hadiya tijaabadii dhina kale in ku badan labaati iyo lama maxbuus oo markaas ka amuday xabsi weyn oo markaasyo kiirnaayana inti la xaqiijiyay labaati iyo afar maxbuus ya ka amuday xabsi markaas kayaala dalka ecuador kureed marki gacan ku hadal dhex maray maxaabiis kiirnayti mid kumid ah xabsiyada dalkaas warbaahinta koolgalaasa gudaha dalkaasi guada weliba saas oo kale sheeganaa in rabshadihii meelaseti kudhiiyo ka dhaawacman afartii siyeed qof maamulka xabsigan iyo markaasiyo ka dhigan rabshadaha weliba markii dambe yosheynana ciidamo dheeraade silan xakamay fowdada iyo weliba dagaalka maxaabiista ero dhexmari mas-uuliyiinta xabsiga weliba sheeganaa in dagaalka dhexmari lama koox markaasiyadii cololanson hogaaminta burcadda kiirin xabsiga bili julaay ee sanadkan yahayti markii sidan oo kale dagaal dhexmari maxaabiiska jarti lama xabsi oo kiyaala dalkaasi guada markaasiytiyo ka dhimadan dad koran dhaafow labaatan qofa dhegeystayaal weliba intaa gabagaweyne warkii hamin miisinku dhugunsaasn idaacadda raadiyaha baydhabo wark waliba siin akhriyaano maxamed raxmaan ibraahim jiro ee saaxiibkay nuur aadan nuur kalsooni ee farsameeyey warkan warlamada ee intiladan kulmaan sidaasiyo nabadgelyo
waa eight nine bonty five fm radio baydhabo waa eight nine